wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in haweeney soomaaliyeed ay dishay wiil yar oo ay dhashay dhacdadan oo ahayd mid argagax leh ayaa ka dhacday dalka maraykanka waxayna timid ka gadaal markii haweeney soomaaliyeed ay gowracday wiil yar oo ay dhashay haweeneyda falkan geysatay ayaa lagu magacaabaa farduuso cabdulaahi marka ay gowracday cunuga waxay ku riday haamaha qashinka lagu guro warar kala duwan ayaa ka soo baxay sababta ku khasabtay inay ku dhacdo falkan naxariis darada ah qaarkood ayaa sheegaya in uu ku inkiray nin ay sheegtay inuu aabo u yahay walow warkaas aysan caddayn booliiska gobolka uu falku ka dhacay gobolka minnesota ee dalkaas ayay ka dhacday arrintan waana halka ay ku sugan yihiin soomaalida ugu badan ee gaaray dalka maraykanka dhacdooyinka kuwan la midka ah ayaa laga soo diiwaangelinayaa waddamada reer galbeedka iyo dadka aan haysan diinta islaamka balse muddooyinkan dambe dhaqankan ayaa noqday mid mararka qaar ay ku dhaqmaan dadka soomaaliyeed